wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire axmed macalin fiqi ayaa maanta magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya kula saxiixday saddex heshiis wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo ciyaadaha dalkaasi tanzaniya heshiisyada saxiixa lagu dugo ayaa kala ah iskaashiga badqabka iyo nabadda nabadgelyada isdhaafsiga maxaabiista xukuuman iyo is-afgaradka ku saabsan iskaashiga dhinacyada horumarka afka sawaaxiliga iyo dhaqanka munaasabadani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta xildhibaan cabdulaahi bidhaan safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u fadhiya dalkaasi tanzaniya danjire ilyaas cali xasan iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada villa soomaaliya mudane maxamed amiin cismaan heshiisyadani ayaa xoojinaya xiriirka labageesoodka ah ee labada dal u dhexeeya gaar ahaan isdhaafsiga maxaabiista iyadoo muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku jiraan xabsiyada dalka tanzaniya kuwaas oo dowlada federal soomaaliya qorsheyneyso in ay kusoo wareejiso dibna ugu soo celiso dalkooda hoyo waxaa xusid mudan in afka sawaaxiiliga uu kamid yahay afafka rasmiga ah ee urur goboleedka dhaqaalaha bulshada bariga afrika oo soomaaliya ay xubin ka tahay kuna hadlaan inta badan dowladaha ku mideysan ururkaasi ayaa lisla gaaray heshiiska waxay ahayd sagaal iyo tobanka diseembar labada kun afar iyo labaatan caasimada muqdisho labada dal wasiiro matalayay markii ay kala saxiixdeen afar heshiis oo muhiim ah oo isugu jira iskaashiga siyaasadeed ee labada dal gaashaandhigga caafimaadka iyo dalxiiska